inaa lilahi wa inaa ileyh raajicuun saaxiib badda ilaahay baa alxamdulilah horta ilaahay baana soo badbaadiyey badda niyo dhibaatooyin badan bay lahayd waxaan soo galay badda maalintii jimcaha ahayd subaxdeedii lixdii aroornimaa soo galay adugu dhibaatooyinku aad ba u badnaayeen dad baa wallaahi iska xanuunsanayay dad baa qaybtood liitay talyaaniga si adag baan ku nin doon noocee ahaa raacday marka niyow doomuhu waa silaan annagu waxaan soo raacnay doon xoogaa iska fiican oo xoogaa aan bac ahayn oo nooc kale ah imisaa qof aad heedeen niyow waxaan ahayn lix boqol iyo sagaashan qof haye lixdaa boqol iyo sagaashanka qof oo dhan ma nabad bay ku tageen talyaaniga doontii niyow halis inkastoo ay gashay cidnada nagama dhiman alxamdulilahi rabbilcaalamiin doontu waxay ahayd laba dabaq qayb hoose iyo qayb kore bay lahayd qaybta hoose dadkii way ku jabtay oo biyaa usoo galay dad baa ku daadan gaaray adigu dadkii markiiba doontii biyihii kusoo galeen gees ba iskugu leecan dadkii kale halis bay geliyeen iyo markii damben biyihii baanu iska habeeno iska gurnay mitoodka baa naga xumaaday biyihii markaanu gurnayna dee waa caadi bay noqotay baashi oo macnaha safarkiina waa sii socday mar meel marna meel dhexay ku dantay aanu iska taagnayn macnaa markay badbaadada noogu yimid imisaa marka soomaali aad ku aheedeen oo doontaad ku saarneedeen adigu soomaali waxaan ku ahayn afar boqol meelahaas afar boqol iyo dhowr eritreyaan baa nala socday sudanis baa nala socday caruur baa nala socotay adigu shan iyo toban qof labaatan gabdhood baa nala socotay da-yar ba u badnaayeen kulligood wax doonta saarnaa dad suuriyaan baa nala socday carab kalea nala socotay dadku waa isdhex galeen marka hadda talyaaniga ad joogtaan bal ka waran sidee lidiin qaabil oo lidiin soo dhaweeyey niyow talyaaniga ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin talyaaniga una soo dhaweeyey markooda waxaa dadka baana soo badbaadiyey laba maalmood baana soo saarnay badda markiina la soo dejiyey oo baddana la kasoo badbaadiyeyna waxaana qabsatay hay-adda seef jildaben howl weyn baana lageeyey lixdii boqol iyo sagaashankii qof caafimaadkaygaa la baaray cunayna siiyeen naftaan dadka wada dhacay saaraad bay u liiteen dadku cuncun bay lahaayeen badanaaba u badnaa xanuunada dee dad laba bilood xabsi ku jira waad ka dareemeysaan markii dee seef jildaben caafimaadkayga baadhay dhowr adigu boqol qof gaaraysaa la reebay oo caafimaadkooda aada u liitay intii kale alxamdulilah anugu aan ku jirayna waa soo badbaadnay oo macnaha wax xanuunana kama helin markaasaa basasna laku kala qaybiyey oo talyaanigu intuu qaybood u kala baxona la wada geeyey xerooyinka sidii baanu ku nimid caasimada rooma haddaan joogo marka meesha aad ka soo tagtay ee libiya soomaali kale ma joogeen inalaaweynay wallaahi soomaali waxaa joogtay intaas oo kun oo qof aan la xisaabi karin libiya haddaa maqashidna waa wada xero waa wada bahalkii mukhallas waa wada tahriib marka soomaad ka war haynin in dhibaato intaas la eeg saxaaraha iyo baddaba lagala kulmayo xoogaa dhib waa ka hayay laakiin dhibtaa u weyn oo isma lahayn niyow waa kugu dhacaysaa isma lahayn haye hadda kuwa kaa dambeeyo ama dad ka qorshaynaya inay tahriibaan maxaad u sheegi lahayd inalilaahi wainalilaahi saaxiib saxaraha markaan anigu teeda aan dadkaas ula hadlo niyow meeshaas saxaraha meel aad iyo aad u dhib badan weeye runtii dee meel markay aragtid iska soconayso oo aan dhammaanan shan maalmood baanu saxaraha kusoo jirnay aa aragtinaysan dhammaanan oo iska socoto xaggaana iyo xaggaana cidna aysan kaa xigin oo wada saxraha de oo ilaahay ogyahay xaalkeeda oo bielaa nagu dhacday oo niyow meeshaas anuu qof walaalkii ah oo soomaaliya oo muslima wallaahi meeshaas lama jeclaan lahayn soona tahliin ma dhihi lahayn meeshaas taas badda haddaan kugu darana niyow badda markaa aragtid oo aan badda lahayn oo cedka iyo dhulka keliya oo biyihii marna sidaas kor usoo kacayso marna hoos u degayso laa ilaaha illallah niyow wallaahi soomaalida dambe waxaan kula talin lahaa inaysan waddadaas aysan soo marin waa meel aad iyo aad iyo aad u liidato markaan teeda ka hadlo oo wixii igu soo dhacayaan ka hadlo u sheego soomaalida dambena aan u sheego waxaan leeyahay macnaha meeshaas yaysan isku soo aadin iskuna soo marin